الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين wuxuu uhi mualifku raximah ullah baabu maa jaa-a ana sababa kufri bani aadama wa tarkihim diinahum huwa alghuluwu fi saalixiin wuxuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo waxaa ku soo arooray ana sababa kufri bani aadama in sababta bani aadamku u gaaloobay wa tarkihim diinahum diintoodiina uu uga tegay waalghuluwu fi saalixiin ay tahay saalixiinta iyo dadka wanaagsan oo lagu talax tago abwaabtii hore mualifku wuxuu ku soo caddeeyey raximahu llah baraahiin iyo adilo fara badan oo ka mid ah adilada towxiidka sida ilaahay jalla wacalaa inuu isagu xabuuray wax arsaaqo koonkan maamulo shafaacad iyo hanuunkaba isagu hayo sidaasna uu ku yahay allaha keligii cibaadada mutaystay ee cid kale oo la wadaagaysa ama iyo la yeelan karta aanay jirin arrinta noocaas ah oo ah ilaahay jalla wacalaa rububiyadiisuna waa mid muuqato oo daahira xataa waynagii soo xusnay towxiid urububiya fi ljumla kufaartu inay qirsan qirsanaayeen iyadoo ay sidaa tahay oo ilaahay jalla wacalaa afcaashiisu ay tahay taa muuqataa maxaa keenay bani aadamku inay cibaadada ilaahay duwaan oo shirki ay sameeyaan yacnii baabkan markaa sababta arrinkaa keentay inay dadkii leexdaan ayuu ku soo bandhigaya wakadalika sababta keentay dadka makhluuqa caabuda awliyada caabuda rususha caabuda inay shafaaco weydiistaan gurmadiyo gargaar weydiistaan baryaan hanuun weydiistaan magan galaan u nadraan wuxu gowracaan cibaadaadkaa aynu soo maray ilaahay oo keligii iska leeyahay inay u leexiyaan maxaa keenay makhluuq arrinkaasuu sheekhu baabkan kaga jawaabayaay oo wuxuu ihi sababta arrinkaa keentay waa alquluwu fi saalixiin dadka saalixiinta ah in lagu xadgudbo weeye waayahay quluwigana waxa weeyaan yani waa sida qaalibka ah dadku waxaa shirkiga ku rida diintoodana ka kaxeeya quluwiga sida qaalibka ah waxyaabo kale oo dadka diintooda ka kaxayn karaa isla markaa shirkigana ku ridi karaana way jiraan quluwiguna waa maxay quluwiga waxaa loo yaqaanaa waa talaxtagga iyo xadgudubka waxaan u noqonayaa quluwigu mujaawasatu lxaddi lmashruuc xadkii la sharcigareeyey in la dhaafo oo laga tallaabaa quluwi la idhaahda quluwigana marna diintaa lagu talax tagaa oo waa intii ilaahay jalla wacalaa sharcigareeyey iyo rasuulkiisu in laga badiyo marna waxa weeyaan waxaa quluwigu uu ku dhacaa dadka iyo ashkhaasta oo waa in darajadii ay lahaayeen waa in darajadii ay lahaayeen la dhaafiyo oo laga sarraysiiyo waaya marka quluwigu sidaas weeye waa tanaxtagaasi saalixiintuna waa jamcu saalixo waxaa la yidhaahdaa man qaama bixaqi illaahi wa xaqi cibaadih xaqa ilaahi iyo xaqii addoomihiisu ay ku lahaayeen cidda ka soo baxday ayaa la yidhaahdaa saalix halkana saalixiinta waxaa soo gudagelaya rusushii iyo ambiyadii iyo malaa'igtii iyo awliyadii iyo cid alla ciddii salaaxaasi iyo wanaaggaa ku sifaysnayd oo dhan baa soo gudagelaysa waaya cid alla ciddii salaaxa iyo wanaagga ku sifaysnayd oo dhan ayaa soo hoosgelaysa sida alcalaamatu bnulqayim uu sheegayna shaydaanku dadka marka uu ku waswaasinayo saalixiinta inay ku xadgudbaan tallaabooyin kala duwan ayuu markaa mariyaa oo kolka hore wuxuu odhanayaa awliyada waa in lagu dhowaado la jeclaado xabaalahooda ilaahay lagu aga caabudo tallaabada labaadna wuxuu odhanayaa waa in iyagaba ilaahay loo sii maro lagu tawasulo si ducadaa iyo baryadaas iyo laydinka aqbalo mar haddee ilaahay agteeda jaah ku leedahay tallaabada kalena wuxuu farayaa in dadkaba ay ugu yeedhaan cibaadadaasi makhluuqa iyo weyneyntaas qofkaa dhintay ama saaxibulqabrigaasi oo idhaahdaan u soo xaja oo soo siyaarta xoolaha ku dulgowraca oo barya tallaabada kusii xigtana ciddii arrinkaa ka hadasha ama tidhaahda arrinkani waa mamnuuc ayaa waxa weeye lala collaytamayaa oo dagaal lagu qaadaya la odhanayaa waa awliyadiid awliyada diidow dallaac oo waxa weeyaan markaas sidaa looga hortegaya waay qaala almualifu wa qowli illahi caza wajala wa macnaa qowli illahi caza wajala yaa ahla alkitaabi ahlu lkitaabo laa taqluu ha ku xadgudbina fii diinikum diintiina diintiina ha ku xadgudbina ahlulkitaabkaasi loo dhawaaqayna waa alyahuudu waannasaara ilaahay jalla wacalaa wuxuu ka reebay diintooda inay ku xadgudbaan xadgudubyaday samayn jireenna waxaa ka mida sida aayaadkaba kusii xusan inay makhluuq ka mida makhluuqaadka ilaahay ku xadgudbaan oo kiristaanku waxay ku xadgudbayeen nebi ciise calayhi asalaatu wasalaam oo ay lahaayeen waa inay ilaahay yahuudda nimanka la idhaahna waxay ku xadgudbayeen cusayr oo iyaguna ay lahaayeen waa inay ilaahay markaa ilaahay quluwigaasuu uga digay laba meelood bay weliba ku soo aroortay laa taqluu fii diinikum suuratu nisaa akhirkeeda iyo suuratu lmaa-ida haddii quluwiga dadkaasi hore looga digay innagana waa laynooga digay oo waxa weeye inooma bannaana qaala wuxuu ihi wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan صaxiixa bukhaarigu u jeedaa oo can ibni cabaasin laga wariyey radia allahu canhuma ee fii qowli اllahi tacaala ay fii tafsiiri qowli اllahi tacaala markuu fasiraya hadalka rabbi yidhi waqaaluu laa tadaruna aalihatakum walaa tadaruna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra waqaaluu waxay idhaahdeen qowmu nuux iyagoo shirkigii isu dardaarmaya laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum ilaahyadiinna ha ka tegina walaa tadarunna hana ka tegina waddan sanamka wad la yidhaahda ha ka tegina iyo walaa suwaacan suwaacka la yidhaahdo iyo walaa yaquuha yaquuh iyo wayacuuqa yacuuq iyo wanasra nasratoona waqad adalluu kaiiraa dad badan bay lumiyeen baa rabbi ee wadkaas iyo suwaaca yaquuth yacuuq nasriga magacyadan markuu ibnu cabbaas fasirayay qaala wuxuu yihi haadihi tani asmaau rijaali rag magacyadood weeye raggaasoo saalixiina suubanaa wanaagsana oo min qowmi nuuxi nebi nuux qoomkoodii qoomkiisii ka tirsanaa falamaa halakuu markii ay dhinteen ayaa awxa shaydaanu shaydaanku wuxuu u waxyooday ilaa qowmihim qoomkoodii iyo dadkii ay ka mid ahaayeen waxyigana waxyu ilhaam maahe waa waxyu waswasa wuxuu qulubtoodii ku waswaasiye weeye aninsibuu taaga ilaa majaalisihim meelahay fadhii fadhiisan jireen allatii kaanuu yajlisuuna fiihaa meelahaasoo ay fadhiisan jireen ansaaban waxyaaba markaasaa loo qotomiyo la taagtaagay saa uga taaga oo la qoray wasamuuhaa kuna magacaaba biasmaa'ihim magacyadoodiina ku magacaaba ragga wanaagsana oo nin waliba bartuu fadhiisan jiray wax la qoray oo waxa weeyaan markaa la sawiray intaa dhigtaan magaciisiina ku dul qoro kaasi waa wad kaasi waa suwaac kaasi waa yaquud kaasi waa nasr saasoo kale dhah fa facaluu sidii bay sameeyeen walam tucbad laakiin lama caabudin markaa hore waxa weeye way ka agdhowaan jireenoo khayrkiiyo bay ku xasuusan jireen xataa idaa halaka ulaa'ika dadkaa hore sawiray markii ay dhinteen ee wanusiya alcilmu cilmigii towxiidkana la yska iloobay ayaa cubidat la caabuday aharkan saxiixa bukhaariguu ku yaallaa wuu dheeryahay ee sheekhu uu soo gaabiyey waxaan u tilmaamayaa magacyadaa ilaahay qur-aanka ku sheegay inay ahaayeen rag wanaagsan oo qoomkii nebi nuux markii dambe ilaahay ka soo dhex saaray ka tirsanaa oo khayrkiiyo cibaadada dadka u sheegi jiray dabadeeta nimankaasi ay dhinteen markii ay dhinteen ayaa shaydaanku wuxuu damcay ilaana cadowguu bani aadamka u yahay ee dariiqo uu ku lumiyo arrin markaa bidco ah ayuu ku waswaasiyey oo ah raggaa intay sawiraan inay magacyadooda ku dul qoraan oo halkaa ay dhigaan dabadeetana ay ku xasuustaan khayrkii iyo wanaaggii iyo sharaftii iyo wixii maaragtay fiicnaa ay ku xasuustaan kuwaa hore markaa sidaasay yeeleen sawiradiina halkiibay iska sii yaalleen beri dambe berigii dambe kuwii dambe markay cilmigii la iska iloobay ee meesha uu ka baxay ee sawiradan halkiinu iska sii yaalleen ayuu dee kuwii dambe yidhi haddana way caabudi jireen aabayaashiina ma caabudaan sawiradan iyo dadka saalixiinta ah ee meesha yaalla sidaasay dadkii dambe ku caabudi markii dabadeetana shirkiga noocaas uu dhacay ayaa ilaahay jalla wacalaa nebi nuuxu soo diray sagaal boqol iyo konton sano ayuu u yeedhaayey oo uu u baaqay hase ahaatee sida ilaahay qur-aanka ku sheegay wamaa aamana macahu ilaa qaliil in yar mooye wax kale ma rabo in yar unbaa rumaysa ma garata dadkuna nebi aadam calayhi salaam laga soo bilaabo ilaa la soo gaadhayo nebi qowmu nuux intii ka horreysay dad waxay ahaayeen muwaxidiin oo ahlu tawxiiday ahaayeen waa ka ilaahay yihi kaana naasu ummatan waaxida waxay ahayn ummad keliya oo cala tawxiid tawxiidka ku sugan bay ahaayeen markaa dadka asal waxa uu ahaa markii hore atawxiid wa shirku taari'un shirkiguna waa wax dib ka yimi oo soo darriye weeye ma garata dabadeeta intaa hore ama wakhtiyadaasi hore waxyaabo kala duwan baa dhici jiray oo dil baa dhici jiray oo dembiye kalaa dhici jiray sa ahaatee rasuul markaa looma soo dirin mar alla markii shirkigu bilaabmay dariiqadaana uu ku bilaabmay saalixiinta lagu talax tegay ayaa waxa weeyaan ilaahay rasuulka u soo diray markaa shirkigu dhibaatada uu leeyahay ayaa laga qaadanaya ee magacyadaasi kolkii dambena waxay u soo gudubtay qabaa'ilkii carbeed oo qolo waliba sanab magac leh ayay caabudi jireen weeye waaya marka wuxuu inoo fasirayaa aharkan ibnu cabbaas laga wariyey qowmu nuux sidii shirkiga ay ugu dhaceen inay ahayd saalixiin ay ku talax tageen oo markii hore ay sawirte sawireen markii dambena waxa weeye la caabudayba oo sidaa lagaga dhigtay ilaahay ilaahay markaa keyrkii la caabudo wa qaala ibnu lqayim ibnu lqayim wuxuu yidhi ibnu lqayim waa caalimkii weynaa ee muxaqiqa ahaa usuuliga faqiiha ahaa magaciisa waxaa la odhan jiray maxamed ibnu abi bakar ibnu ayuub baa la odhan jiray maxamed ibnu abi bakar ibnu ayuub abu cabdillaah ayaa la odhan jiray ibnu lqayim had iyo jeer waxaa loo yidhaahdaa ama ibnu qayim aljawsiya madarad mar madarasad markaa aabbihii ibnulqayim aabbihii oo la odhan jiray abubakar la odhan jiray ayaa madarasad jawsiye la odhan jiray oo ibnuljawsi loo nisbeeyey ka maamula ahaan jiray baa la odhan arrinkeeda markaa maamuli jiray ma garatay madarasaduna caan bay markaa sidaasaa ibnulqayim loo leeyahy ninkii maamulaha ahaa madrasadaa ka maamula ahaan jiray inankiisii bay ka dhiganta ama ibnu qayim aljawsiya dadku halkaa way qaldaan haddaad doonaysa inaad tidhaa ibnu qayim aljawsiya qayimka waa inaad asha ka dayso ibnu qayim aljawsiya ma fahanta ibnulqayim aljawsiya sax maaha ama ibnulqayim baa lagu gaabinayaa ama ibnu qayim aljawsiya baa la odhanaya marka waa caalimkii weynaa ardaygii sheekh islaam ibnu taymiyu ahaay oo raggii aadka uga faa'idaystay isna waxaa ka faa'idaystay ibnu kathiir oo saaxibu tafsiir aynu garanayno oo ardaydiisii raggii aadka wax uga bartay iyo ibnu rajab alxambali oo isagana waxa weye ardaydu ay yaqaanaan caalimkii weynaa ibnu cabdilhaadi oo isaguna markaa caalim ahaa raggaasaa isagana kasii aflaxay oo wax kasii qaatay marka raggii rag ahaa buu ahaa tasaaniiftiisa iyo kutubtiisuna aad bay u badantahy waanay buuxdaa alxamdu lilah waana kutub aad iyo aada u qiimo badan waana meelaha had iyo jeer sheekhan kitaabu tawxiidka alifa sheekh maxamed binu cabdilwahaab uu wax ka soo qaato ee uu aada u akhristay ee uu maaragtay culimadaa kutubtoodii buu arday u noqdo aada iyo aada u akhristay qaala wuxuu yidhi hayru waaxidin mid waxaan ahayn oo min asalafi salafka ka mid yani salaf badani waxay idhaahdeen lamaa maatuu markay dhinteen nimankani qowmu qowmu nuux aha cakafuu waxay ku nagaadeen calaa qubuurihim qubuurtoodii bay ku dul nagaadeen uma sawaruu dabadeeta waxay sawireen tamaaiilahum sawiradoodii uma dabadeetana taala calayhim waxa ku dheeraaday alamadu muddadii baa ku dheeraato muddo dheer baa dee la sii joogay facaabaduuhum kolkaasay caabudeen hadalkani mid u eegi wuxuu ku yaalaa kitaabka waxa weeye la ydhaa ikaahat lahfaanka oo ibnulqayim qoray kitaab aada u qiimo badanna ah oo wuxuu aada ugaga waramaa tababka iyo hababka shaydaanku uu dadka u lumiyo ayuu kaga waramaa kitaabka ah waa kitaab aada u qiimo badan ya marka cid walba siduu u lumiye yuhuudda siduu u lumiye suufiyada siduu u lumiyo qubuuriyiinta siduu u lumiyo waxyaaba fara badan buu kitaabkaa ku sheegaa waayo markaa markuu ka warramaayo dadka wanaagsanaa wuxuu leeyahay culimo badan oo salafka ka midii waxay idhaahdeen markii nimankaasi ay dhinteen baa qubuurtoodii bay ku dul nagaadeen markii dambe ay haddana sawiradoodii sawireen kolkaasaa muddadu ku dheeraato kolkaasaa la caabudo marka waxaa dhici karta in markii ay dhinteen ee dabeetana ay aaseen ee mar hadday ahaayeen rag wanaagsan oo ay jecel yihiin xabaalahoodii ay ka ag dhowaadeen oo markaa ay ka dultegi waayeen oo cukuufka noocaasa ay la yimaadeen dabeetana markay xabaalihii sidaasi u dul ictikaafeen inuu shaydaanku markaa u waxyooday haddana inay sawiradoodii hee meelaha ay ku aasnaayeen ama ay fadhiisin jireen ay dhigaan oo suuradu ama sawiristu ay dambaysay markii dambena way caabudeen marka aharkana wuxuu sheegayaa un sidii loogu talax tegay oo had iyo jeer xabaalaha talaxtagga lagu talax tegayaa in marka hore la dul yimaado oo lasoo siyaarto oo agteeda la fadhiisto oo cibaadada marka hore ilaahay iyada lagu aga caabudo oo ayuu marka hore ka bilaabmaa dee marka dambena cibaadaadka in toos loo siiyo ayaa timaada wacan cumara cumar waxaa laga wariyey ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi laa turuun yaha igu talax tegina kamaa arat inasaara sida kiristaanku ugu talax tegay ciise bna maryama ciisihiina maryama si ugu talax tegay inamaa ana cabdun anigu addoon un baan ahay addoommaha ilaahay ka mid ee faquuluu waxaad tidhaahdaan cabdullaahi addoonkii ilaahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisii uuni dhaha akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa soo saaray waayahay bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray markaa bukhaari iyo muslim may soo saarina imaamulbukhaari unbaa lafdigan ku soo saaray xadiidka muslimna markaa naxwahu wuu soo saaray laakiin lafdigan kuma sheegin rasuulkuna calayhi asalaatu wasalaam wuxuu inoogu diidayaa xadiidkan uu nahiye iraa in lagu sameeyo laa turuuni iraagaasina waa mujaawasat lxaddi fi lmadxi waalkadibu fiihi waa in ammaantii lagu talax tago oo xadka la dhaafiyo beenna lagu sheego weliba oo lagu been sheego oo cid markaa lagu ammaano wax beenoon waxba ka jiro sidaa awgeed baa idraagu uu ka khaasaysanya quluwiga oo idraaga iyo tanatuca aynu markaa arki doonaiyo waxyaabahaasi waa wax ka mida quluwiga oo quluwigu waa wax macno ballaadhan waaya sidaa awgeed baa abusacaadaat ibnu lasiir wuxuu yidhi wlmacnaa laa tamdaxuunii bilbaطili walaa tujaawizu lxadda fii madxi macnuhu waxa weeyaan markuu rasuulku leeyahy laa turuunii wax baailah ha igu ammaanina oon waxba ka jirin ammaantaydana xadka ha dhaafinina weeye kamaa adarat inasaara bna maryama sida kiristaankuba uu ugu talax tegay ibnu maryama oo ay ku talax tageen ilaa ay yidhaahdeen qaarkood waa ilaah qaarna ay yidhaahdeen waa ina ilaahayba qaarna ay yidhaahdeen waa haaliu halaa waaya way ku talax tegeen markaa macnuhu waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen kaaftaasi macnuhu wuxuu noqonayaa talaxtagaba iska ilaaliya oo ma aha uun intaa ay kiristaanku ciise ka yidhaahdeen iga ilaaliya wixii kale laakiin wuu idiin furanyi maaha macnuhu kaaftani waa qiyaasiyadii o waxay sheegaysaa wax alla wixii talaxtagah ee darajada ilaahay jala wacalaa uu dejiyey dhaafsiisan iska ilaaliya weeye macnu xadiid kalena way kusoo aroortay mawduuca xadiistu way isfasiraysa aakhirka xadiidkaana fasiraya addoon ilaahi iyo rasuulkiisii o idhah intaasa aniga ammaan iyo sharaf igu filan qolyaha khuraafiyiintii iyagu halkan si kale u fasiraanoo waxay idhaahdeen macnuhu waxa weeye kaaftani waa miliyo oo macnuhu wuxuu noqonayaa kamaa adrat inasaara bna maryama talax taggii kiristaanku ay ibna maryama ku talax tegeen oo kala uun ay gu talax tegin oo hay odhanina tusaalahaan waa ibnullaahi ama waladullaahi iyo wixii la mid a laakiin wixii kale a u baahan tihiin waa iskala iman kartaa soo ma aragtid intaas unbaa iska ilaalinaysa laakiin wixii kale iska talaxtag ama maaragtay ammaanahe ay ii jeedinaysaan iyada taas way idiin furantay halkaasay ka saareen waana sida buusiri uu ku sheegaayo burdadiisa waa ka odhanaya dac maa dacathu nasaaraa fii nabiyihimu waxkum bimaa shita madxan fiihi waxtakimi markuu sidaa leeyay qowlkaasu ku socda laakiin sax ma aha macnaha waxa weeye loo jeeda maaha noocaa iska ilaaliya talaxtagga ka mida kaasiba waa talaxtagga waxaa markaa loo jeedaa maaha noocaa talaxtaga ka midka iska ilaaliye waa talaxtagoo dhanba iska ilaaliye weeye macnuhu iyo quluwi oo dhanba inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluhu rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam in labadaa lagu sifeeyo addoon ilaahay inuu ahaa iyo rasuulkiisii inuu ahaa baa sharaf u filaa oo marka la yidhi waa addoon ilaahay macnii isaga la caabudi maayo cabdun falaa yucbad xuquuqdii ilaahay u gaarka ahayd waxba kuma laha marka la yidhi waa rasuuluhuna waa rasuul ilaahay soo diray oo xaq siday la beenin maayo waa la rumaynaya addoonnimada nabigeenna moxameda lagu sifaynaya calayhi salaatu wasalaamna waa aclaa maraatibi alcubuudiya addoonnimada ilaahay loo addoonka noqdo darajadii iyo heerkii ugu sarreeyey weeye ilaahayna wuu ku ammaanaa oo maqaamadii iyo meelihii rasuulka u dhacay ee ugu sharafta badnaa ilaahay nebigiisa moxameda calayhi salaatu wasalaam addoonnimuu ku sheegaa ku sifeeya maqaamu inzaali اlwaxyi alxamdu lilahi aladii anzla calى cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu icwaja maqaamu اlisraa wاlmicraaj subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid اlxaraam maqaamu dacwa ilى اllah waanahu lama qaama cabdullahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada marka aclaa maqaamaatihi wamaraatibihi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam addoonnimaa ilaahay ku sifeeya addoonnimadaasina waa addoonnimo ilaahay addoon loo noqdo iyo cubuudiye loola yimaada tii ugu heerka sarraysa weeye taasaa markaa rasuulkeena sharaf iyo ammaan ugu filayd calayhi salaatu wasalaam waxaan se shaki ku jirin dadka ahlu khuraafo ah ee towxiidka ka baydhay ee amarkaa rasuulka umay hoggaansamin waxaa uu diidayna way ku dhaceenoo barhtankay u galeen yaa ilaa ay yidhaahdeen adduun iyo aakhiraba adaa lahoo ku deeqay ilaa ay yidhaahdeen wax walba waad og tahay oo lawxulmaxfuudka wax alla waxa ku yaalla ad ogta oo waa barh ka mida weliba waxyaaba ad ogta ilaa ay yidhaahdeen wax kastoo ilaahay la weydiisan kara rasuulkana waa la weydiisan karaa calayhi salaatu wasalaam macnii quluwi meel walba way gaadhsiiyeen weeye taasina waxay weliba in badan kusii jirtaa ashcaarta iyo gabayada ee ay tirin jireen qolyihii odhan jireen rasuulkaanu ammaanaynaa calayhi salaatu wasalaam mana dee aha shirki iyo maaragtay talax tagna ammaan noqon maayo wixii rasuulku uu diidi jiray ee uu nahyi jiray inaad maaragtay ku sifaysa ammaan noqon mayso diindaray noqonaysa wa qaala waxaa kale uu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyaakum waalquluwa qaaladaa hore saxaabigaa iska leh marka halkaa sheekhu muu sheegin saxaabiga xadiidka warinaaya laakiin ibnu cabaas baa xadiidkan warinaya radia allahu canhu ardaa qaala wuxuu ibnu cabaas yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam iyaakum waxaa iska ilaalisaan waalquluwa quluwiga waxa loo yaqaano idinkiiyo quluwigaan idin kala digayaa naftiina ka ilaaliya quluwiga fainamaa halaka maxaa yeele waxaa halaagay un man kaana qablakum dadkii idinka horeeya alquluwu xadgudubka ayaa halaagay ay markaa diinta ku xadgudbayeen xadiidkana ikhwaani waxaa rasuulku inooga digay calayhi salaatu wasalaam quluwiga waxaanuu inoo sheegay dadkii inaga horeeya ahlu kitaabkii iyo ummadii kale hore quluwigaasi inay ku halaagsameen iyo talaxtagga xadiidkuna sababulwuruud buu lahaa oo iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu doonayo jamaraadkii xajka inuu tuurto ayuu ibnu cabbaas ku yidhi iisoo ururi qururux yaryar iisoo ururi dabeeta qururux yaryar oo kuwa wax lagu finiino oo kalaa baan u keenay buuri markii uu qabsaday ayuu yihi nacam biamhaali haa-ulaa'i farmu kuwaasoo kala tuura quluwigana iska ilaaliya waayo dadkii hore quluwigaasa halaagay soo maqlimayse markaa sababta xadiidku ku soo arooray maxay ahayd jamaraadka kolka la tuuranaayo in qururux yaryar lagu tuuro oonu qofku is odhan dhagax weynin in lagu tuuro ayaa loo baahan yahay qofku waa inaanu is odhan waayo inaynu dhagaxyaantan halkan ku tuuro waa arrin ilaahay inagu inagu maaragta addoonsado cibaadada ka mid a acmaasha xajkana markaa ka mid a ee maaha sababta loo tuurayo in halkan cadow joogo ama shaydaan sida dadka qaar ay aaminsan inuu joogo oo shaydaankii la shiidayo maaha macnuhu ma fahanta sidaa awgeed baa dhagax weyn in la tuuraa xo baahi looma qabo dhibna wuu keensan karaa qururuxaa yarar baa lagu tuuray waayo xadiidka kolkaa waxaa laga qaadanayaa quluwiga noocyadiisa oo dhan hadday tahay alquluwu fi lqowl macnii in hadalkii quluwi lagu sameeyo iyo ammaantii alquluwu fi lficli ficilkii in quluwi lagu sameeyo oo xadiidkani wuxuu tilmaamaya waa ficil soo maha ficil buu kusoo arooray oo tuuristaa la tuuranayo jamaraadku waa ficil quluwigii in ficil lagu sameeyo xataa ictiqaadka in quluwi lagu sameeyo wax alla waxaasoo dhami ma banaana oo sheekh islaam ibnu taymiya marka xadiidkan uu ku sharaxaayo kitaabkiisa qiimaha badan ee la idhaha iqtidaau siraat almustaqiimka arrimahaasoo dhan waxa weeye uu ku sheegayaa hadalka saaxibu fatxi lmajiidna uu maaragtay soo rarayo qaala wuxuu yidhi xadiidkaasi ka waran sixadiisa waxaa xadiidkaa wariyey imaamu axmed iyobaa wariyey waaya iyo kayrkiiba way wariyeen marka la eego derajadiisana waa xadiid markaa xasana weeye oo sheekh islaam ibnu taymiya iqtidaau siraat almustaqiimka uu ku saxiixiyey sheekh albani qudiisu silsiladda uu ku saxiixiyey ahlucilmi badan baa saxiixiyey markaa xadiidku calaa kulli xaal waa xadiid sugan weeye masaadirtaasi soo warisayna xadiidku wuxuu ugu yaalaa buu muxaqiqu leeyahay iyaakum alquluwa fi ddiini fainamaa ahlaka man kaana qablakum alquluwu fi ddiin warhooya iska ilaaliya diinta ha ku talax tegina waayo dadkii hore talax tagga ay diinta ku talax tageen ayaa maaragtay halaagay qaala wuxuu uhi walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday oo cali bn mascuudin uu ka wariyay ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi halaka almutanaicuuna halaka waxaa halaagsamay almutanaicuuna kuwa markaa iska life ee talax taga qaalahaa wuxuu yihi kelmadan rasuulku halaaan saddex jeer buu yidhi almutanaicuuna waa kuwa waxa weeye arrimaha maaragtay ku talax taga si aan loo baahnayn marka ay isku kalifa inay ugu talax tagaan sidaa awgeed baa abu sacaadaat ibnu lahiir wuxuu odhanayaa hum lmutacamiquuna alghaaluuna fi lkalaam waa kuwa markaa ku talax taga ee ku xeel dheeraada hadalka ee fasaaxada iyo aftahanimada iska baadhbaadha markaa tanaduca qudhiisuna waa noocun quluwiga ka mid aho waa talax taggi lagu talax tagaayey qowl ama ficil weeye isaguna ma bannaana markuu rasuulku inooga warramayo calayhi salaatu wasalaam inay dadka saa sameeya halaagsameenna waa naseexo u inoo naseexayna ayuu leeyahy tanaduca iska ilaaliya qaala almu'alifu raximahu llah fiihi masaa'il baabkan masalooyin baa ku jira alulaa masalada hore anna man fahima qofka fahma hadalbaaba baabkan iyo wabaabeyni laba baabo bacdahu ka dambeeya tabayana lahu waxa u caddaanaysa qurbatulislaami qurbada islaamka qariibnimada islaamka wa ra-aa wuxuu arkayaa min qudrati illaahi ilaahay awoodiisiyo wa taqliibihi rogrogistiisa liquluubi quluubta uu rogrogayaa alcajaba wax la yaabla ayuu arkaya sida ilaahay jala wacalaa maaragtay quluubta ugu rogrogaayo dadku isu bedelayaan ama qoom muwaxidiin ahaan jiray ay u noqonayaanba hadday doonaan mushrikiin dad culimo ahaan jira ay u noqonayaan caamo iyo dad aan waxba haynin arrimuu isu badbedelayaan yaabu arkaya marka baabkani quluwiguu ku saabsan yahay baababka soo socda qudhooduna waxyaaba xidhiidh dhalay ku saabsan yihiin waana arrimaha dadku ay ku gaboodfaleen gaar ahaan casriyadan dambe oo dadka dhintay iyo saalixiinta ama cid aan xataa la odhan karinba waa saalix oo aan la huwinba inuu saalix ahaa ayay aada iyo aada ugu talax tegayaan ilaa ay xaqii ilaahay u gaarka ahaa siiyaan makhluuqaasi marka in badan dadka agtooda sheekh islaamkii saxiixa ahaa wax qariib uu noqday wax lagugula yaabay uu noqday ma baanta oo way jirtaa meelo fara badan wadamada islaamka muslimiinta ka mid ah oo khuraafada iyo awliyadaa la baryaya iyo xabaalaha lagu talax tegaya iyo shirkiyaadka iyo waxyaabaha noocaasi diintii saxda ahaydba loo haysto soo ma aragti qofkii tawxiidkaa iyo caqiidadaa saxiixa la tagana la odhanayo wax cusub buu leeyihi marka miyaan waxa weeye islaamka agtooda qariib noqon qurba ayaa waxa weeya maaragta ta noocaasa waxa u sababtaana sheekhu uu sheegi doonaayo wuxuu idhi athaaniya masalada labaad macrifatu awali shirki waa garashada la garto shirkigii ugu horreeye xadatha fi lardi dhulka ka dhacay annahu isagu bishubhati saalixiina saalixiin shubhadood inuu ku yimi waayo oo shirkigii ugu horreeyey dhulka ka dhacay shirku qowmi nuux buu ahaa sababtuu ku yimina wuxuu ahaa dadkaas saalixiinta ah ee lagu talax tegay marka alquluwu fi saalixiin iyo alquluwu fi kulli shay waa in la iska ilaaliyo laga fogaado macnuhu wey athalitha awalu shayin shaygii ugu horreeye weeye quyira bihi lagu dooriyey diinul ambiyaai diintii nebiyada wamaa sababu dalika arrinkaa maxaa u sababaha maca macrifati iyadoo lala qabanayo iyadoo lala qabo in la garanayo an allaha ilaahay arsalahum rususha inuu soo diray iyo ambiyada wixii ugu horreeye diinta ambiyada lagu bedelay wuxuu ahaa esh shirkigu ahaa shirkigaana maxaa u sabab ahaa alguluw fi saalixiin ciddii ugu horreysay ee shirkigaasi uu ka dhacayna wuxuu ahaa qowmu nuux marka laga soo bilaabo waaga ah qowmu nuux dee waa wakti aada iyo aada u horreeyey ilaa yowmina haadaa sidii buu shirkiga u xidhiidhsan yahay oo u socdaa oo dadka qaar ay u samaynayaan oo bale uu aada u badan yahay si aada iyo aada u badan markaa iyadoo rususha la garanayo ilaahay inuu soo diray baa haddana diintoodii dad badan ay khilaafeen oo shirkiga iyo gaalnimada ay ka doorteen wey araabica masalada afraad sababu qabuuli lbidaci waay ama waxa buu idin qorayaa qabuulu lbidaci bartaasay inta badan nusuku ka bilaaba kana waxaabuu ka yar horreysiiyey bisababi qabuuli lbidac qabuululbidaci bidcooyinka waa sida nafuhu ay isaga aqbalaan maca kowni sharaa'ici iyadoo lala qaba ahaantay shareecooyinka ilaahay soo dejiyey yihiin iyo walfitari fitrooyinka saliimka iba taruduha mid celinaysa oo maaragta aanu kulay iyadoo sharciga ilaahay soo dejiyey iyo fidrada saxiixa ah ee hagaagsani aanay bidco ogolayn aqbalahayna ayaa haddana naftu had iyo jeer way iska jeceshahay oo khayr bay markaa ka daydayeysaa qisadan qowmu nuuxna waa ay ku jirtaayoo arrinkaa kolka hore ay sameeyeen ahaa inay maaragtay wax sasawiraan magacyadoodii ku qoraan oy meelaha ay fadhiisan jireen dhigaan dee ficilka noocaas markii koowaad shirki mu ahayni bidcu ahaa wax wanaagsan iyo khayr baanay markaa ula jeedeen shaydaanku dabin uu dhigay baanay ahayd oo uu doonayay inuu hadhow shirkiga dadka dambe waxa weeye gaadhsiiyo waanay u suuro gashay waaya alkhaamisa masalada shanaad ana sababa daalika arrinkaa waxa u sababa kullihii dhammaantii yani quluwigaas iyo bidcooyinkaas iyo waxyaabaha sharciga aanu aanu ogolayn waxa u sababa masjulxaqi xaqi in lagu barxo bilbaaili baail xaq iyo baatil baa la ysku barxayaa kolka hore la ysku daraya dabadeetana baatil baa ka soo baxaya falawalu ka hore ee xaqa ahi maxabatu saalixiina weeye saalixiinta waa in la jeclaado wathaani qeybta labaad ee baatilka ahina ficlu unaasin dad ficilkood weeye dadkaasoo min ahli lcilmi waddiin ahlulcilmiga ka mid a shay-aan shay ay sameeyeen shaygaasoo araaduu bihi ay ula jeedeen khayran khayr bay ula jeedeeyeen iyo wanaag fadanna waxay u maleeyeen man bacdahum dadkii ka dambeeyey annahum culimadu araaduu bihi hayrahu wax kale inay ula jeedeen marka arrinkii xaqa ahaa oo ah saalixiinta in la jeclaado in lagu daydo in wax laga qaato arrimaha noocaasi waxa weeye dee waa wax wanaagsan waana xaq arrinka labaadna waa in dee markaa la sasawiray oo markay dhinteen xabaalahoodii lagu dul ictikaafay sawiradoodii meelaha ay fadhiisan jireen la dhigay si cibaadada iyo khayrka loogu xasuusto arrinkaasina wuxuu ahaa ay dadka qaarkood ama culimadii wakhtigaasi sameeyeen shaydaanku ku waswaasiyey qulubtooda wuxuu ahaa markaa arrin dee aan sax ahayn oo baatila u ahaa bidcuu ahaa waxaanu ahaa wasiilatu min wasaa'il shirki waddo ka mida waddooyinka shirkiga loo maraayo sida markii dambeba waxa weeye shirki loogu gaadhay marka labada arrin baa la ysku daray markii labadii arrin la ysku daray xaqi iyo baatilkii markii la ysku daray maxaa ka soo dhex baxay baatil maxdiya ka soo dhex baxay oo markaa ah in makhluuq la caabudo la baryo oo iyaga shafaaco iyo gurmad iyo gargaarba la weydiisto had iyo jeer markaa marka saalixiinta lagu talax tegayo dadka ku talax tegayaa maxaa kalifaya waxay sheeganayaan inay jecel yihiin kalsoon yihiin saalixiintu ilaahay agtiisa weji ay ku leeyihiin wahaakada waxyaaba noocaas dabadeetana waxay taasi keenaysaa inay maaragtay shirki sameeyaan oy baatil uga dhadhacaan asaadisa masalada lixaad tafsiiru laayati alatii fii suurati nuuxin aayaddaa tafsiirkeeda weeye hadalkii ibnu cabaas baynu kusoo marray dad wanaagsan magacyadooda inay kuwaasi ahaayeen asaabica jibilatu laadamiyi qofka aadamiga ah dabeecadiisu waa sida ay u tahay fii kownilxaqi ahaantuu xaqu yahay yanqusu mid ku dhinma oo ku yaraada fii qalbihi qalbigiisa walbaailu baailkuna yaziidu mid kusoo kordha yani waxa weeye arrintaasi waa filgaalibi sida faraha badan weeye ayaa qofka bani aadamka ah marka la eego bani aadamnimada ean shaksi gaara la eegin dabeecadiisu waxa weeyaan in maaragtay xaqu uu ku nuqsaamo qalbigiisa oo ay wax ka sii dhacaan ilaa laga yaabo inuu meeshaba ka baxaba baatilkuna inuu kusoo kordho sidaa awgeed baa qofkii waxaa looga baahanyay naftiisa inuu had iyo jeer la jihaad ula dagaalamo oo uu xaqa kula dagaalamo oo uu baro oo cibaadaadka iyo daacada uu kula dagaalamo oo khushuucda uu kula dagaalamo soo ma aragtid si waxa weeye khayrka iyo wanaagga inay kororhsataa uu caado iyo dabeecad ugu noqdo haddii qofku markaa naftiisa uu iska daayo oo uu xaqa iyo wanaagga kula jihaadi waayo kula dagaalami waayo waxaa dhacaysa inuu xaqi kolba maaragtay agtiisa kusii daciifo kusii daciifo baatilkina kusoo bato ilaa saaxibu baatil uu noqdo caadiya marka dambe oon xaqba haynin ciyaadan billah athaamina masalada sideedaad ana fiihi waxaa ku sugan baabkan shaahidun markhaati baa ugu sugan limaa nuqila wixii laga soo raray can isalafi salafka oo ana bidaca ana albidaca bidcooyinku sababulkufri gaalnimada inay sababu yihiin salafka waxaa laga soo raray in asbaabta gaalnimada dadka gaadhsiisa ay ka mid yihiin bidacu qofku markuu bidco sameeyo waxa weeye waxaa dhici karta inay lasii durugto dabadeetana uu gaalnimo uga dhaadhaco lianna wadiiqada yari waddada weyn bay kugu darta falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum marka ay bidcadii sameeyaan waxaa dhici karta inay la sii durugto ilaa shirkigii sidaasi waxa weeye qofku uu kula yimaado waa tahay sidaa awgeed baa imaka qisadan qowmu nuux sida aynu ku aragno waxay sameeyeen kolkii hore arrin bidco ah oo ahaa dabin shaydaanku u dhigay maxaa dhacay dabadeetana markii arrinkii ay sameeyeen ee ay ku dhaceen halkii kumay joojino way sii wadeen markii hore waxay ahayd sawira aynu cibaadada iyo khayrka ku xasuusanay soo maaha markii dambena iyaga qudhoodii baa la caabuday marka bidca cagta la saaray waa la sii waday waa la sii waday ilaa shirki looga dhadhacay salafka qaarkood waxay yidhaahdeen way odhan jireen albidacu bariid lkufri waayilatun ilayh waxaa loo yaqaano bidcadu waa dhambaalkii markaa kufriga iyo gaalnimada isagun baanay ku dambaynaysaa kolka dambe saa awgeed baa waxay salafku odhan jireen shaydaanku bidcadu macsida ka jecel yahay waayo inta badan macsida waa laga toobad keenaa ama qofku inuu xataa qaldanya buu is og yahay laakiin bidcada sida qaalibkaa lagama toobad keeno qofku qof saxan oo ilaahay u dhowaanayo oo khayr samaynayo soo arkay sidaa awgeed baa aahaartu aada bay ugu badantay salafka laga wariyey ya in ahlulbidacu marka hore mabda bidco ah aaminaan oy qaataan marka dambena sii turkaan ilaa majuus iyo yahuud iyo wax la mida ay ku dambeeyaan aathaar badan baa jiro arrinka noocaasa ku saabsan ataasica masalada sagaalaad macrifatu shaydaani waa garashada shaydaanku uu garanaayo bimaa tawuulu ilayhi lbidcatu bidcadu waxa ay ku dambaynayso waaya walow xasuna haba wanaagsanaata qasdulfaacili qofka bidcadaa samaynaya ujeeddadiisu haba fiicnaata eh waxay ku dambaynaysa wuu ogyahay in qofka cagta saaraa ay la sii durkaysa ilaa shirki iyo khuraafiyo talaxtag marka ay ula dhacdhacdo sidaa awgeed baa qofka marka hore wuxuu isku dayayaa inuu ku rido bidcadaa dee qofku uu sunni yahay toosan kolka hore oo mustaqiim ah wuxuu ku dadaalaya inuu bidcadaa ku rido hadduu bidcadaa ku ridana halkaa ugu joojin maayo uu sii wadayaa ilaa uu heh wax ka daran iyo shirkiyaad kusii rido qofka ilaa uu saani dee maaragtay karkaarka u idaadiri kama sharo shaydaanku nacuudu billaahi minhu alcaashira masalada tobnaad macrifatu lqaacidati lkuliyati qaacidada kulligaa waa garashada la garto wa hiya qaacidada kulligaahi annahyu waa reebista la yska reebay cani lquluwi talaxtaga iyo wa macrifatu maa ya-uulu ilayhi wuxuu ku dambaynaayo oo dee shirki ah in la garto ha quluwiga waa laynoo diido waa si guud baa laynoogu diiday oo xadiidkii rasuulkaaba ahaa iyaakum waalquluwa iyo in la garta wuxuu ku dambaynaya mina shirki oo shirki ah oo qofka quluwigaasi qaataa ama la yimaadaa waxa weeye xataa haddii marka hore uu yahay quluwi ka sokeeya shirki waxaa dhacaysa inuu la sii durka ilaa shirkiga uu kula dhammaado alxaadiya cashare masalada koob iyo tobnaad madaratu lcuquufi cala alqabri waa dhibaatada ay leedahay in lagu nagaado qabri dushi liajli camali saalixin camal wanaagsan dartii loogu dulnagaado in maaragtay qabri la dul tago si halkaa cibaado loogu guto tusaale ahaan qur-aan loogu akhristo ama ilaahay loogu baryo ama khayr kale loogu sameeyo halkaa qabriga agtiisa oo lays idhaahda halkanaa kusii fiican cibaadaday ku ajar badan tahay eegada oo halkaa qabrigaa laga dul faaruqi waayo ama laga dul dhammaan waayaa dhib weyn bay leedahay oo dhibta ugu weynay leedahay waxa weeye arrintaasi waa wasiilatun ila shirki shirki bay wada u tahay soo ma aragtid waxay keenaysaa qofku siduu meelahan ugu dul warwareegayo qabrigan ee uu halkan cibaadada ugu samaynayo marka dambe qofkan qabriga ku jira qudhiisa inuu waxa weeyaan caabudo cibaadadiiba u leexiyaba dee shaydaan baa meeshana ka shaqaynaya oo shaydaankiibaa kusoo dhadhaweynaya kusoo dhadhaweynaya kusoo dhadhaweynaya ilaa uu marka dambe idhaahdo ni horta weligan halkan ku jira xaq buu kugu leeyahy maad baridid saasaa ilaahay kaaga aqbalaya ducadii ya maad isagaba u gowracdid sidaasaa dabadeetana qofku uu ku dhaadhacaya ku fogaanaya athaaniya cashara laba iyo tobnaad macrifatu nahyi waa garashada la garta reebista laynaga reebay cani tamaaiili sawirada wax la sawiro waxyaabaha nool markaa la sawiro iyo walxikmatu xikmada ku jirta weeye fii isaalatiha suulinta la suulinayo oo waxyaabaha nool ee la sawiro in la baabi'iyo ayaa layna faray saynu xadiidta ku gaari doono insha allahu tacaala sababta laynooga laynoogu diidayna waxa weeyaan waa laba arrin labadaba waa midda koowaadee wax nool marka la sawiraayo waa kamarada lagu sawiro ama gacantaha lagu sawiro waa abuurkii ilaahay jalla wacalaa oo laysku dherarinayo laysku shabahayo taasina ma banaana ilaahay unbaa keligay almusawir arrinta labaadna wixii noolaa haddii la sawiro waxaa laga baqanayaa in lagu talax tago ilaahay sukadii la caabudo gaar ahaan culimada iyo madaxda iyo dadka markaa cudamada ah haddii had iyo jeer lasa sawiro oo sawirkooda meelahaasi laga jari waayo waxaa dhici karta dad dambe oo dee iska juhaali inay yimaadaan waktiyo dambe ya oo ay is idhaahdaan sawirkan halkan un iskaga dhegsanay muxuu aha wallaahi waa la caabudi jiray caabuda shaydaanku idhaahdo sidaa qowmu nuuxba waxa weeye ku dhacday athalitha cashara masalada saddex iyo tobnaad macrifatu shaani hadihi lqisati qisadan shaanigeeda waa garashada la garto qisadan markaa ku saabsan qowmu nuux iyo saalixiinta siday u caabudeen iyo wa shiddatu lxaajati ilayhaa baahida daran ee loo qabo in la fahmo oo dabadeeta waxaasoo kale la yska ilaaliyo maca alghaflati canha iyadoo lala qabo haddana dadku siday uga moog yihiin ee aanay uga dhaadanayn arrinta noocaasa sidaa awgeed bay wax badan oo markaa qulwigaasa ugu dhaceen dad badan ciyaadan billaah alraabica cashara masalada afar iyo tobnaad wahiya acjabu wa acjabu iyadaa la yaab badan oo la yaab badane qiraa'atuhum oo akhriskay akhriyayaan dadka qaarkood iyo ahaa qisadan bikutubi tafsiiri kutubta tafsiirkay ka akhriyayaan iyo walxadiidu kutubta xadiidka wa kutubu tafaasiir suuratu nuux markay halkan fasirayaan way sheegayaan dee qisadan aharkan dheer ee ibnu cabaas way soo aroorinayaan waayahay wakadalika xadiidkana way ku soo aroortay dee saxiixa bukhaariga bay ku sugan tahay iyo wa macrifatuhum garashaday garanayaan weeye bimacna alkalaami hadalka macnihiisa oo sidaa aynu u laqbaynaynay u laqbaynayaan dee dadka qaarkood iyo wa kownullaahi ahaantu ilaahay yahay weeye xaala mid kala teeday beynahum iyag iyo wa beyna quluubihum iyag iyo quluubtoodaa la kala teeday oo waxaa ilaahay quluubtoodii ka sii jeediyey inay xaqii iyo tawxiidkii ku fahmaan isla markaana shirkigii dhabta ahaa iyo quluugii la diidanaa ay ku gartaan oo ay ka fogaadaan xataa ictaqaduu ilaa ay aaminiin anna ficla qowmi nuuxin qoomkan nebi nuux ficilkoodii iyo waxaanay sameeyeen oo ah saalixiin in lagu talax tegay huwa afdalulcibaadaati cibaadaadka inuu ugu fadli badan yahayba factaqaduu waxay aamineen anna maa naha allah wixii ilaahay uu reebay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu canhu isagaba fa huwa alkufr inuu gaalnimo yahay almubiixu banaynaya lidami walmaali dhiigga iyo maalka markaa nuskhadaha laga yaaba inay idiin qoran yihiin maa naha allahu wa rasuuluhu canhu ayaa qoran laakiin nuskhad kale waxaa ku soo aroortay wactaqaduu ana nahya allahi wa rasuulihi huwa alkufru almubiixu lidami walmaali nusqadaa dambaana fiican wactaqaduu waxay aamineen anna nahya allaahi wa rasuulih reebista ilaah iyo rasuulkiisu ay reebeen canhu ay canilquluwi talaxtagga noocaasi fa huwa alkufru inuu yahay gaalnimo almubiixu banaynaya lidami walmaali dhiig iyo maalka wuxuu u jeedaa way jiraan dee dadka markaa qaar oo cilmi leh oo xaqriayo oo carabiga garanaayo oo naxwaha garanaayo luuqadda garanaayo laga yaabo fiqi iyo furuucda inay wax ka garanayaan haddana aan dee caqiidadoodu saxnayn baa jira walaalayaal oo way badan yihin weliba kuwa noocaas waxyaabaha cajiibkaa waxaa ka mid a ee kutubta qaar aan ku arkay culimada ama fuqahada qaarkood baa markay riddada ka warramayaan riddada kutubta fiqiga ayaa waxay tirinayaan kelmadaha faraha badan ee lagu ridoobo kolkaasaa waxay idhaahdeen hadduu qofku idhaahdo ana allaahu ilaahay baanay ilaahay baanahay hadday hadduu idhaahdo waa gaalnimo shuraaxda rag culimo ah oo cilmigooda aada la yaabayso ayaa waxay idhaahdeen waa gaalnimo qofku hadduu idhaha ana allaahu markay sharaxayeen hadalkaa laakiin weliga hadduu yahay ka sidaale weliga oo weligu idhaahdo ana allaahu isaga gaalnimo noqon mayso fii xaqi weliga isaga gaalnimo noqon mayso isagu waxa weye siyaabo kale u hadlaayo isagu wax kale uga jeedaa ujeedo kaleu ka leeyahayo may weliga ma noqonayso walada ka war ninka sidaa le sidaa u sharaxaya waa nin caalim od cilmigiisa yaabaysa iyo siduu wuxu kala dhigdhigayo waxaa haddaba isweydiin leh waxaan markii qofka caadigii uu ku hadlayna gaalnimo ka dhigay kan weliga lagu sheegayaa markuu ku hadlayna waxaan gaalnimo kaka dhigi waayey ayaa isweydiin leh ma diin kalu weligu leeyahay oo gaar ah oo inta nebi maxamed ahayn calayhi salaatu wasalaam mida kale diinta nebi maxamed miyaan loo sinayn wuxuu qofkani ku gaaloobaya dee kana uu ku gaaloobaya lacagaama ah markaas sideedaba qofku cilmigiisu ha iskaba badnaadee haddaanu marka hore caqiidada saxda ah iyo tawxiidka haddaanu ku barbaarin wax la yaablaa ka soo fulaya hadhow qoladaasu markaa sheegayaayo iyago oo cilmilaa haddana ay ahlu khuraafo yihiin qisadan qudheeday akhriyayaan iyagoo akhriyaya ayaa laga yaabaa inay haddana xabaashii dul fadhiyaan soo aragtid qaarkood iyagoo bukhaarigii akhriyaya bukhaarigii oo qisadana ay ku jirto ayay haddana xabaashii dul fadhiyaan ee awliyada carabka marinayaan oo ay barayayaan ilin waanu ku tawasulaya isweydiin maayaanoo waa laga foorariyey quluubtooda inay idhaahdaan war quluwigan horta meelahan sheegayaan ee dadkan hore ay sameyn jireen waxay macnihiisu waxana ku jirtaan miyaanu quluwiga ahayn waxaan imaka miyaanu shirki ahayn soo aragtid taasi way kasii jeedaan waxay u arkaan wax kale inay aayaadkan iyo nusuustan iyo shirkigan la sheegayaan wax kale inuu yahay bay u haystaan waaya weliba intaa kumay dayne waxabay aaminsan yihiin awliyadan in la baryo oo lagu tawasulo oo wax loo gowraco oo quduubtooda la siyaarto oo la dul ictikaafo oo khayrka lala ag tagaa inay arrin aada u weyn tahay oo cibaado weyna oo arrin wanaagsan ay tahay ayaabay aaminsan yihiin ya way sii wadeenoo waxay aamineen quluwigaa ilaahay inoo diidiya rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam iyo shirkiyaadka iyo khuraafada iyo waxyaabaha adiladu inoo diiday inay macnii tahayba gaalnimo oo qofka idhaahdo war waxani waa quluwiya iska daayo ilaahay ka cabsada war shirkiga ka taga war ilaahay oo keliya caabuda inuu gaal yahay dhiiggiisi iyo maalkiisiba oo xalaal yahay bay aamineenba war miyaanay sidaa ahayn ya marka le waa wahaabiyo waa gaalo in badan oo khuraafiyiinta ka midi markay ahlu tawxiidka gaalaysiinayaan maxay ku gaalaysiinayaan ya waxay ku gaalaysiinayaan waa khuraafadan iska daayo ilaahay oo keliya caabuda taasaa noqotay wax la isku gaalaysiiyo waxa weeyaan dad badan baa qaba inuu dhiigoodu xalaal yihi oo qaarkood axaadiid markaa mawduucoo beena ay u dejisteen soo ma aragtid oo kuwan maaragtay meelahan xataa imika ka buuxa qaar badan baa qaba ictiqaadka noocaas ee baatilka ah waxaanay haddaba dadka ahlu tawxiidka ku gaalaysiinayaan waa maxay ya waa ilaahay oo keliya ha la caabudo oo quluwigan iyo talaxtagan iyo khuraafadan iyo waxyaabahan ha la iska daayo waa inta markaa ta sheekhu uu jeedaa waa taa waana maraatibtii aan idiin sheegayay aan aynu sheegaynay ibnulqayim inuu ka warramay oo dadka xabaalaha ku talax tagaaya shaydaanku had iyo jeer inuu mariyo oo kolba uu waxa weeye tallaabo maaragtay uu ku sii wado markaa waxa aada moodaa inay sii macnaheedu cad yahay uu waadix yahay نسخة كلا أورانيسا فاعتقدوا أن نهي الله ورسوله فهو الكفر المبيح للدم والمال قال الخامس عشر تصريح وعدين تلعدي بأنهم يقوا كوا عابد أي الصالحين لم يريدوا إن أن يدونهن إلا الشفاعة الشفاعة موية وحك لك ميدوني وضد كان ضمباء عابدي صالحين تي قوم نوح إلى صوري إن أبورتي أما أرساغدا أما ماركت ما مولا يسومي عابدين dee shafaacun bay markaa ka doonayeen waana sida gaalada ilaahay uu ka sheegay wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah ka markaa hadda makhluuqa baryaaya ama dadka dhintay ee odhanaaya shafaacun baan ka doonayaa waa shirkiga qudhiisii buu ku jiraa aataase cashare masalada lix iyo tobnaad danuhum waa malayntay u maleeyeen qowmu nuuxaasi ana alculamaa in culimadii الذين علماء سو صوروا صوري الصور صورها صوري ارادوا ذلك ان وجيدن arrinka waxay moodeen inay marka doonayaan culimadu in la caabudo oo maaragtay ee shafaaca la weydiisto iyo wixii la mid ah sida awgeed baa kolkii dambe ay sida ku caabudeen culimadii hore sawirtayna qasdigoodu sidaa muu ahayn waxay u sawirayeen inay cibaadada iyo khayrka ku xasuustaan laakiin arrintaas waxay ahayd dabin shaydaanku u dhigay oo isagu uu ka shaqeeyay si kuwa ka sii dambeeyana uu maaragtay ugu sii fogeeyo dalaalka iyo baadinimada asaabica cashare toddobiyo tobnaad albayaanu alcadiimu markaa waxa aan idinku baraarujinayaa masaa'ilkaa hore oo dhami giddigood qisada qowmu nuux iyo saalixiinta ay ku talax tageen ayay sharax u tahay ee garo soo ma aragtid iyo quluwigaas iyo arrimahaasi ayay sharax u tahay waxaasoo masalaay السابع عشر البيان العظيم وعدين توين كسغا في قوله هذا الرسول قول عليه الصلاة والسلام لا تطروني هاي قلت لحتقين كما أطرت النصارى سيدا كريستان كو قلت لحتق ابن مريم ألقى وحا كسغا بيان ويبا كسغا ورسول قلت لحتق ودنو كديدي فصلوات الله وسلامه إلهي مركا ماله سينا بدقل يدي سهاها تعالى من من كركي bal laga gaadhsiiya albalaaq almubiina caddaynta cad markaa dadka gaadhsiiyo waxba aan u qarin wax walbana u sheegay athaamina cashara nasiixatuhu waa talada rasuulku inagula taliyey iyaanaa innaga ee uu inoogu naseexeeyey bihalaaki lmutanadiciina kuwa arrimaha si aan loo baahinayn ugu xeel dheeraada ee isku kalifa ee ku talax taga inay halaagsameen markuu taa rasuulku inooga warramayo weliba ku celcelinayo calayhi salaatu wasalaam waa naseexo ummaddiisa u naseexaynayo oo uu leeyahay quluwiga iyo tanaduca iska ilaaliya aataasee cashare masalada sagaal iyo tobnaad atasriixu waa caddaynta la caddeeye biannahaa asnaamtaasi lam tucbad inaan la caabudin xataa nusiya alcilmu ilaa cilmigii la iloobay yani cilmigii shareecada iyo tawxiidka ilaa la iloobay marka innaga lafdiganu sheekhu halkan kusoo arooriyey aharka waxaa ku jirta nusiya alcilmu laakiin bukhaariga waxaa ku soo arooray watanasakha alcilmu cilmiga uu nasakhmay waxaa looga jeedaa bimacnaa cilmigi waxa weeyaan uu addiyaa laba kuurooy la yska iloobay oo shay daaris ah oo baaba-e oo dee maaragtay laga tegay uu noqday ya oo ldee beri hore la yska iloobo markaa laga dhaqaajiyey xataa nusiya alcilmu fa fiihaa waxaa ku sugan halkan bayaanu caddayn la caddeeyo macrifati qadri wujuudihi garashada la garanaayo qadarka uu leeyahay joogista cilmigu uu markaa dadka dhex jooga iyo wamadaratu faqdihi waayista cilmiga dadka laga dhex waayaa dhibta ay leedahay yacnii wuxuu leeyahy waxaa halkaasi aynoo caddaynaysaa qiimaha iyo sharaftuu leeyahay cilmiga sharcigu inuu dadka dhex yaallo oo dhexdooda lagu faafinayo oo tawxiidka la baranayo oo la ysu dhigayaa sharaftiiyo qiimaha ay leedahay sharaftaiyo qiimaha ay leedahay waxa weeye quluwiga iyo cibaadatu khayrillaahi iyo khuraafaadka iyo diinla-aantaa lagaga badbaadayo in alla inta culimmadu ay joogtay cilmiga la baranayo ee la faafinayo ee haddii cilmigaasi dadka laga dhex waayo jahli la ysugu dhaadhaca ama jahligu batana dhib weyn bay leedahay oo munkaraadkii iyo shirkiyaadkii iyo khuraafaadkii iyo baatil oo dhan ayaa karkaarada jabsanaya dadkii caqligoodiibaa dadka lagu ciyaaraya la yska qabsanaya waxaa waxba ka jirin oo iska daa sharciga ee caqliga saxiixii diidayo ayaa waxa weeye qofkii lagu qabsanayaa loogu sheekaynaya lagu qabsanaya xataa caqliga saxiixii ka hor imanayo iska daa sharcigaba wax yaroo iska khuraafa waxba ka jirin baa wax weyn looga dhigaya oo la leeyahay qof baa ku daba tukadayo dabeetana waxa weeye qalbigiisa ninkii wax tukinaya imaamka ahaa ayaa arrin ku fikiray oo qalbigiisa ay kusoo dhacdo kolkaasaa salaadii laga goostay oo kii ku daba tukanaya baa arkay waxa uu ku fikiraayo macni waa waxaan xataa caqliga hagaagsanay aanu qaadan karin alcishruuna masalada labaatanaad ana sababa faqdi lcilmi sababta cilmiga loo waayaa mowtulculamaayo culimmadu inay dhintaan weeye oo cilmiga in la waayo meesha ka baxa asbaab badan bay leedahay waxaa kamid a culimadu inay dhintaan oo dadkii cilmiga yaqaanay haddii ay dhintaan cilmigaana aanay cidi ka baran dee cilmigi meeshuu ka baxayo rasuulkuna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in allaha laa yaqbidu lcilma intizaacan tanzichu min alcibaadi walakin yaqbidu lcilma biqabdi lculamaa ilaahay markuu cilmiga qabanaayo ee qabdul cilmi uu samaynaayo dadkii bartay laabahooda kama siibo ee dadkii bartay baa dhinta dabadeeta waxa weeye juhaal bay dadku isugu baxaan waa sabab weyn oo ka mid ah asbaabta cilmiga sharcigu meesha uga baxo waana ta maanta taagan laba waxaa kaloo ka mid ah asbaabta cilmiga lagu waayo culimadii inay wax ka sii joogaan laakiin cilmigii la baran waayo oo loo dadaali waayo oo adduunye iyo maadi iyo waxyaaba noocaasa la yska raacdo oo cilmigii sharciga wakti lagu bixin waayo ma baanti habe yaallee haddii lagu dadaali waayo dee wuu iska tegaya hadduu cilmiga sharcigu meesha ka baxana de waa garanaysaan ummaddu say noqonaysa iyo dhibaatada imanaysa ya iyo khuraafaadku siduu u faafayo iyo macaasida iyo xumaantu say u faafayaan maalinba shaar bay keenaysaa soo xidhanaysaa gaara markaa walaalayaal waxaynu kusoo khulaasaynaynaa cilmiga sharciga waa in dalabkiisa aada iyo aada loogu dadaalo iyadoo qofku ikhlaaskana uu ilaashanaayo la sabro oo la adkaysto masaa'ilkana waxa weeyaan ku saabsan tawxiidku waa usuushii islaamka weeye waa in aada iyo aada loo fahmo wixii kasoo horjeeda shirkiyaad iyo khuraafo ah waa in la ogaado si la ysaga ilaaliyo ilaahay khayrkiiyo wanaag hayna waafajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi
صح